wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamul goboleedka jubbaland iyo magaalada kismaayo ka qabatay aqoon kororsi iyo wacyigelinka eedanay talaalka kahorseedowka oo fureenka iyo weliba shumanbiyoodka kaaseytii oo dhowaan ku bilaabado doono guud ahaan dalka kulanku weybaa ku qeyb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta jubbaland iyo weliba wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka saasaatow kulanku weybaa goobro ku ah xubno ku dareera ururada dhaq tirta jubbaland madax kushala dareertay hay-ado w h o iyo unisef wayna kulanka eelonku gudawahay faa-iidada tilaalka agaasimaha waxda tilaalka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland yaan ka horeyntii faahfaahiyay ujeedka ka eedan tilaalka iyo ku horseedowshay si guud maanta waxaan iskugu imaanay sida boorka ku xusan laba talaal oo muhiim ah oo wadanka muhiim u ah oo muhiimad weyn u leh bulshada labadaas talaal oo kale ah midka oo foreenka ah iyo midka shubanka labada talaal oo ah laba ka hortaga laba cudur oo aada iyo aada muhiim u ah labadaas oo cudur oo kale ah mid shubanka oo caloosha ku dhaca gastroenteritis kaasoo haddii la daaweyn waayo keena dhimasho iyo halis wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland axmed ismaaciil garas yaan ka dambeyntii kulanka hiri waynuusu bulshada ka dhiirigeliyey qaadashada tilaalka cudurka oo oofareenka iyo shuxubiyoodka dhakhaatiirtiibaa sharaxday iyagaa ka hadlay muhiimadda tallaalada cuduradaas ciyaalka yararkaa oo shan sano ka yar looga looga hortegi lahaa marka ani wasiir ahaan igama baahna hadda inaan sharaxo b c b iyo daareer iyo sida loo tallaaladooda iyo muhiimadooda laakiin anu waxaa rabaa laba qodob oo dadkuna ka hadleen concern wasaaraddu qabtana ah inaan ka hadlo labada qodob waxa weeye midna waa traininka shaqaalaha ka shaqeynaya inay hawshaas fuliyaan oo aada muhiim u ah aqoontooda keliya maaha intikiska shaqada nafteeda qofku inuu fahmayo nidaamka shaqada uu qabanayo iyo hadduu xumeeyo waxyeelada ay leedahay hadduu wanaajiyana waxtarka ay leedahay iyo shuruudaha ku xiran qofku inuu shaqeeyo waan shaqeynayaa markaa dhahdid mas-uuliyadda aan u qaaday ummaddan muhiimadda ay leedahay qofka in la fahamsiiyo tababar waa in la siiyaa waa inay garanayaan waxay samaynayaan midda kale oo aada muhiimka u ah waa wacyigelinta dadka